allah u naxariistee waxaa ku geeriyooday cisbital ku yaala dalka norway fanaankii cabdi jaamac qaboojiye oo halkaasi in muddo ah ku xanuunsanaa cabdi jaamac qaboojiye waxa uu fanka ku soo biiray sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo siddeetamaadkii waxaana uu ahaa aabbe ifka uga tegay lix carruura waayihii fanka iyo taariikhdiisa ayaa sahre cabdi axmed waxay ka waraysatay faarax murtiile oo ah abwaan iyo fanaan muddo dheerna ay marxuum qaboojiye saaxiib iyo ehel dhowba ay ahaayeen inaa lilahi wa inna ilah raajicuun marka koowaad alkan waxaan ka tacsiyeynayaa fanaankiinii weynaa qaaliga ahaa cabdi jaxaan qaboojiye geerida ku timi waxaan ka tacsiyeynayaa ehelkiisii qaraabadiisii carruurtiisii xaaskii dhammaantood waxaan leeyahay samir iyo imaan leeyahay naga siiyo iyo ummadda soomaaliyed guud ahaanba waan ka tacsiyeynayaa saaray walan waad mahadsan tahay waxaad iiga warantaa marka cabdi jaamac qaboojiye waxaan la socdaa muddo hadda ku siman bil iyo xoogaa ka hor inuu kasoo hadlay baraha bulshada meelahan lagu xiriiro internetka isaga oo leh soomaaliya isoo cafiya iina soo duceeya tan iyo waagii ma isbitaal ayuu yaalay ruaantaskii walaal bilba ka hor ayuu kasoo noqday eriyaha isagoo le ii duceeya ina saamaxa runahaanta aniga saaxiibkaygu ahaa haddanu dareemay hadalkaas waxaa lanin weyne wadkii wuu yaqaanaa markaas sidii uu galay koomadaas kamuu soo bixin dee maantana tii way noqotay ilaahu naxariisto intee in la-eg ayaad istaqaaneen labadiinna inkastoo dad xataa ay ii sheegeen markii horeba inaad saaxiiba aheedeen oo taleefanadaada sidaas lagu soo siiyey haddana bal adiga noo sheeg muddada aad istaqaaneen wallahi ruaanti muddo dheer oo dhowr iyo labaatan sanadoodaan istaqaanay iyo ka horba daadhow ilaa iyo sodomeeyo sano ku dhadhow waanu istaqaanay cabdijaamac caabi cabdiqabojiye shan iyo lixdan ayuu ku dhashay gobolka togdheer magaalada barco dhowr iyo toddobaatankii ayuu yimi imaaraadka magaalada abudaday wuxuu ka galay ciidanka militariga ee imaaraadka ayuu laga galay oo xilliga ahaa soomaalidu qoran jirtay oo soomaalida ka shaqayn jireen markii dambe aydacayrkii ama stankii ayuu kasoo muuqday fogaad koowaad uu qayb galay koowaad uu lahaa daambide oo loolan jiray walaalaha rumadaraha jecel ma wadaagayaan waxaan ku jiray cabdi tahliil caabi mire faadma duur way badnaayeen qaar kaloo la sameeyey baa jiray magaol iyo la sameeyey baa jiray markaa nin firfircoon neera ah oo aad iyo aad u qima badan buu ahaa markii dambena wuxuu soo aaday sagaasmiyada cusaday norway halkaasu deganaa iyo ingiriishku wuu deganaa labada qaybood buu deganaa markaa nin qalbi fiican oo qosol badan oo aan laga xiiso goynin oo dadku isugu mid yahay ayuu ahaa oo soo dhaweyn badan buu ahaa marka ka faraxsan ahaa dadku ismahin buu ahaa run ahaantii ilaahayna halisuna ha ka waraabiyo cabdi jaamac caabi qaboojiye diwaalka loo wada waaya waa sidaas ilaahay u naxariisto waxaa jirtay in uu fanka muddo kusoo jiray heeso jeceela oo uu qaado qaarkood ayaanba arkayba xataa gabar la yiri waa xaaskiisa sahra mooga xataa heesay wada qaadaan bal waayihiisi fankana maxaad nooga sheegi kartaa wallaahi way jirtay muxuu ahaa fankiisu aad iyo aad ayuu u badnaa buu ahaa aad iyo aad culus oo weliba kii horena ku jira kan casrigaana la socda buu ahaa heesa shilkii sare ma jirtay aasiya ayaan baa jirtay muxuu ahaa heese badan wacyigelinna oo somaliland u qaaday macalinkeed ha noqoto ama ciidda ha noqoto ama qaranka ha noqoto ayaa jirtay qaar kaloo soomaaliyeed oo wacyigelin u qaaday baa jirtay waxaa jiray qaar kaloo guubaaba oo tii u lahaa muxuu ahaa xamar weyda muxuu ahaa weydaashay oo ka wad garanaysaan filaya sidii ayaa ay qaadan jireen muxuu ahaa raac raale isagoo ku wacyigelinaya waryaalehen maxaa xamar sidaha laga daayay ooyaa muxuu ahaa marka runaantii suugaan badan oo qeeqeele oo qiimo badan ayuu isagu jacaylkii waxaa muhan jeclaan jiray in laga sameeyo heesaha iyo barogramada wax wacyigelina xitaa ruwaad anuga norway sameeyey oo la oran jiray muxuu ahaa qoyskii la qarandimay isaga la bilaabay oo muxuu ahaa igula jiray ruwaadaas muxuu ahaa markaas mar walba nin u taagan buuhaa ummadda inteedii wacyigelinteeda nin sugaanta saa u jecel bua kaasi waxa uu ahaa fanaanka faarax murtiile oo sahre cabdi axmed uga warramayay geerida fanaanka cabdi jaamac qaboojiye